waxaa idiin taabageliyey dhismaha atis atis waa guri casri a wuxuuna leeyahay dhammaan waxa ay naftu muhato waana mid aadan ku arag agagaarkaaga
bismillaahi raxmaan raxiim salaamulaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan duhur wanaagsan dhegeystayaal qodobada aan warka duhuur ee maanta idinkugu hayna waxaa ka mid ah kemsa oo lagu amray inay mudnaanta siiso soo saaridda dawooyinka ee maxalliga ah kenya oo loogu baaqay inaynan kala safan israa'iil iyo falastiin soomaaliyana dhegeystayaal waxaad maqli doontaan puntland oo ku eedeysay somalilan inay ciidamo kusoo daabushay magaalada ceragaabo kulan wacan duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal waa duhurnimo salaasaa taariikhdu waa tobanka bisha tobanaad ee oktoobar sanadka labada kun labaatan iyo saddexda qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwa intaa kasii faahfaasanba kusoo dhowaada golaha wasiirada ee dalka oo shalay shir ku yeeshay xarunta madaxtooyada yar ee kisumu state looja ayaa go-aamadii uu soo saaray waxaa ka mid ahayd in maamulka qaabilsan soo iibinta iyo qaybinta agabka caafimaad ee kemsa lagu amray in mudnaanta koowaad uu siiyo sidii sare loogu qaadi lahaa in gudaha wadanka daawooyin lagu soo saaro marka loo barbardhigo in dibadda laga soo dejiyo dawooyinka qoraalka waxaa ku cad in tani ay xoojin doonto wax soo saarka maxalliga sidoo kale golaha wasiirada ee dalka ayaa ansixiyey in lasoo dhisa guddi isku dhaf ah oo heer wasiiro ah oo ku saabsan wadaxaajoodyada markaasi laga galayo heshiisyada hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ee la xidhiira la tacaalida cudurada faafa wasiirada ayaa sheegay in tani ay fududayn doonto in mustaqbalka lala tacaalo caqabadaha araahda caqabada lagala kulmay xilligii caabuqa covid nteen gaar ahaana bixintii tallaalka guddiganaha ayaa u olayn doono in la xoojiyo heerka caafimaad ah ee w h o iyo kuwo kale ee caalami ah si markaasi marka uu dilaaco cudur faafa ay wadamada si siman uga qaybsadaan tallaalka lagula tacaalayo xanuunkaasi dilaacay wasiirkii hore ee wasaaradda gaashaandhigga ee dalka eugin wamalwa ayaa dareenkiisa ku biiriyey isku dhacyada u dhexeeya israa'iil iyo falastiin waxa uu maamulka madaxweyne william ruuto ugu baaqay in arrinkan uu dhexdhexaad ka noqdo uunan dhinacna la safan wamalwa oo ah madaxa xisbiga t a p k ee kenya ayaa dhanka kale xusay in kenya laga doonayo inay u ololeyso nabadgelyada bariga dhexe dowladda kenya ayaa horey u cambaaraysay weeraradii xamaas ee sabtidii lasoo dhaafay waxayna ku tilmaamtay falal argagixisinimo oo lagu bartilmaameysaday rayidka israa'iil ee dadka rayidka israa'iil taasi sida ay taasi oo sida ay qoraal ee ka u dhigtay aan loo qiildayi karin xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaa ku nool dad badan oo qaba baahiyaha gaarka ah ee kala duwan dadkan ayaa wajahaya xaalado adag oo dhanka nolosha waxaa saameyn ku yeeshay hoosudhaca dhaqaale ee hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha kuwaasi oo taageero kooban siiya bulshada naafada ah sidoo kale waxay saameyn kasoo gaartay sicir bararka miciishada xeryaha oo qaali ah waxayna dareemayaan culaysyo badan bulaale cabdi faarax waa guddoomiyaha dadka naafada ah ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab wuxuuna u waramay maxamed baaruud xuseen
waxaa la yidhahdaa bulaale cabdi faarax waxaana ahay ninka saddexda xero curyaamiinta overall chairman ahaan ahay dadka aad mas-uulka ka tahay tira ahaan maxay gaareen ilaa siddeed iyo toban kun iyo labaatan kun inta udhexaysa wey balnaafada xeryaha maxay ka kooban yihiin in badan waxay ka kooban yihin waxay ka kooban yihiin ilaa siddeed kategori oo kala duduwan siddeed qaybood haa siddeeddaa qaybood waxay kala yihiin qaar waa indhaha qaar waa dhagaha qaar waa lugaha qaar waa gacmaha qaar waa dabayl oo waa boolio qaar waa borlays qaarba waa nooc dadkan inta badan ma dadkii iyagoo naafo xeryaha imaaday ee soomaaliya kusoo naafoobay ee dhibaatadu soo gaartay ba mise siyaabo kale ay naafo u yihiin marka laga soo tago kan dabaysha dadkii intaba waa isugu jiraan wax halkan ku naafoobay dagaaladii soomaaliya ku naafoobay intaasba way isugu jiraan dadka ayagaa waa sidee xaaladooda dadka xaaladoodu waa kala duduwan tahay waa bini'aadamku si u kala duwan yahay u kala duduwan tahay qaar waa dadka dadka ugu liita saas isu dhex yaalan sida biniadamku isu dhex isu dhex yaalaan markii loo fiiriyo dhowr iyo toban sano ka hor ama xilligii adiga aad jeemaannimada jeemaanka noqotay oo ku dhowaad hadda siddeed iyo toban sano sagaal iyo toban sano ku dhow iyo hadda xaaladooda maxaa iska beddelay isbeddel weyn baa jira isbeddelkaas meelo badan buu ka yimid wuxuu ka yimid kow dadkii dhulka waa la qabsaday oo waa lala qabsaday deegaankiiyo bay-addii wuxuu kaleoo ka yimid naafada mar baa jaanis la siiyey jaanis la siiyey way dhooftay dad badan oo naafo ah baa dhoofay jaaniskaasuna wax badan buu qabtay qaarna weli dhibkii bay ku sii dambeeyaan oo aad ugu dambeeyaan dhibkii waxaana jeclaan lahayn kuwaas laftigooda in jaanis la siiyo waa jeclaan lahayn aad baan u jeclaan lahayn kasakow ee naafanimada oo ama si dabiiciya ee dadku ay ku naafoobaan ama dhibaato ku dhacday ay noqo ay tahay waxaa jira wax naafanimada ka daran oo ay kala kulmaan bulshada ay la nool yihiin dadka naafada maxaa ka mid a waxyaabaha aad iyo aad bay u badan tahay waxyaalaha suuta kooridda ah xagga guurka xagga wada noolaashaha xagga waxbarashada xagga aqoonta caalamiga ah wax kasta oo bulshadu ay ku wada nooshahay nooc kastaba ha ahaadee dadkaas waa ku takooran yihiin xaqiiqdas taas weeye bal haddaan tan guurkoo kala soo qaadanno ee dadka naafada ayaga laftooda ma isguursadaan oo ee, si- isdhexgal ma sameeyaan mise iyaga laftoodaba kala qajilo oo aan sida dadka caadiga isku faqo labaduba waa dhacdaa horta dadku naafadaahu oo guurka gaaraa cid kaleba ma haya inay ayagu isguursadaan mooyaane cid kaleba ma hayaan tan labaad inay kala qajilaanna waa dhacdaayoo hadday dadka kale la tashadaan adaaba naafaa maxaa qof naafaa u guursani adaaba curyaana qof curyaana maxaa u guursani ma labadiinna ma laydin wada qaadi dhibkaasuna waa jira oo taasna kala qajilaanay keentaa dadka cilmiga cilmi nafsiga ama eh, arrimaha bulshada yaqaan waxay dhahaan naafanimadu ma aha awood la'aan Eh, macnaheed waxay tahay qofka hadduu caqli leeyahay si kasta oo xubin ka mida jirkiisa u maqan yahay haddana bulshada waxbuu kusoo kordhin karaa Eh, bal taa iyadaa dad badan baysan ka dhaadhacsanin oo naafada ah oo ayaga laftooda isliida Eh, maxaa keenay kulata qofku in uu nolosha ka dhaco amaba uu ka quusto markuu naafo noqdo laba arrimood baa keenta qofka ay sidaas ku dhacdo semberi oo laba arrimood baa ku keenta meesha uu ku nool yahay oo familka uu la nool yahay oo uu dhibaato ku qabo oo niyad jabiya oo moral damage ku rida semberi iyo asagoo markii horeba aan quality u dhalan oo qof quality fiican la aan ahayn labadaa arrimood baa keenta sababtoo anugu hadda sagaal iyo toban sano sanadkii ahaa baa naafoobe aragga waayey ilaa maantana bulshada safka horaan uga jiraa alxamdulilaah waxaan ka dhashay dad wanaagsan oo fahmi kara naafanimada in lala noolaan karo baan ka dhashay alxamdulilaah waxaana guursaday xilo wanaagsan oo naafanimadeeda igu taageeray ilaahay jannada ha geeya baan guursaday sidaasaan bulshada horumarkeeda iyo safka hore uga ahay anugu inta ila midana waxaan kula talinayaa dad badan oo iga sii sarreeya oo ganacsi sameeyey awlaad sameeyey maalgelin sameeyena way jiraan dad ayagu hantidoodii hadda dib naafada u geliyaana way jiraan oo naafanimada bay ilaan garanayaane waxaasoo dhanna way dhacayaan laakiin dadka boqolkii markii laga reebo toban inta kale naafada markii laga reebo inta kale waa arrintooda way hoosaysaa aad bay u hoosaysaa ma helaan dadka naafada ee xeryahan ku dhaqan tasiilaadkii u baahan yihin hadday ahaan lahayd ee, wiiljeerkii ama gaarigii loogu talagalay dadka naafada ah ulihii oo maaragta waxyaabihii kaleeto oo ay kamid tahay in qofkii uu helo daliig iyo waxyaabo lamida adeegyadaas oo dhammaystiran ma helaan maya lama helo weliba hadda ma jiraan baan odhan karnaa hadda xogta aan hayo ma jiraan aad bay hadda u liidataa tansiilaadka la helaa aad buu u liitaa haddaad handikaab u yeerto oo kale ama hay-adaha kaleo ay qusaysa aad u yeerto tirada arrintan maxay maxaad ka leedahay waxay ku leeyihiin bajad lama haayo bay ku leeyihiin wax tansiilaad ah oo hadda boqolkii saddex gaara oo xeryaha ka socdaana totally ma- hoos u dhaca dhaqaalaha hay-adaha iyo bajetkoodii oo ee, boqolkiiba in ka badan toddobaatan hoos u dhacay sidee u saameeyey dadka naafada si weyn oo weyn ayaga boqolkiiba boqol iyo konton buu saameeyey hadday shaqo tahay hadday la noolaasho xitaa kuwii tuugsan jiray oo suuqa mari jiray oo masaakiinta ahay oo wiiljeerkooda iyo waxooda iyo ushooda suuqa ku dhex mari jiray waa saameeyeyoo qofkii wax siin jiray haddaan waxba hayn muxuu siinayaa si uuna u saameyn ma laha hadday nolol tahay hadday guri tahay hadday masquul tahay hadday caafimaad tahay totally waa saameeyey meel u bannaan ma garanayaani dhanka sicir barar ka waran maciishadii baa cirka tagtay sicir barar badan baa jira oo dadkii ganacsatada xitaa ay ka cabanayso iska daa bulshada caadiga ahayde dadka naafada arrintan sidee u saamaysa aad iyo aad iyo aad bay u saamaysa sababta waxaa weeye qofkii dhaqaalaha haystay baaba cabaadaya qofkii ordayey baa cabaadaya qofkii geed soo goosan karay baa cabaadaya ayaga waxay u saamaysay si khayrul caadi ahay u saamaysay hay-aduhuna ma dareensana arrinta ayadaa oo dareen kama qabaan ah inay dadka naafadaa baahidooda hoos u fiiriyaan meesha ma taalla hadda xaqiiqdii
laamaha ammaanka ee dalka ayaa gegida caalamiga ah ee diuradaha j k i e magaalada taniinaroob ku qabtay nin dhalash ahaan kasoo jeeda wadanka indonesia waxa uu ku eedeysan yahay inuu sitay folasha maroodiga oo culeyskoodu uu ahaa soddon iyo sideed dhibic afar kilogram qiimaha lacageed ee folasha maroodiga ee la qabtay ee ah toban milyan oo shilin waxaa arrinkan bayaan ku xaqiijiyey maamulka maareeyaha garoomada diuradaha dalka ee k i e waa k a a oo sheegay in xamuulkan laga warhelay xilli ay baaritaano sameeyeen qeybta booliiska ah ee garoomada diyuuradaha afartii bishii toddobaad ee sanadkan ay ahayd markii nin lasoo taagay maxkamadda ah mareykaani isagoo lagu eedeeyey inuu sitay boqol konton iyo lix kilogram oo feelasha maroodiga madaxweynaha dalka william ruuto ayaa maanta kenyaanka ku hogaamin doona xuska qaran ee maalinka dhaqanka dabaaldegan ayaa lagu qabanaya xarunta bomas ee magaalada tani nairobi xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dhaqanka farshaxanka iyo hidaha ee dalka umi bashiir ayaa sheegtay in qeybaha kale ee wadanka lagu qaban doono dabaaldegyo lagu soo bandhigayo dhaqamada kala duwan ee bulshooyinka ku nool wadanka waxay hoosta ka hariiqday in dowladda dhexe ay ka go-an tahay ilaalinta hidaha iyo dhaqanka kenyaanka xogayaha ayaa dhanka kale shacabka ugu baaqday inay si weyn ugu soo baxaan xuska maalinta qaran ee dhaqanka xuskan ayaa horey loo yaqiinay moydey oo markaasi loogu magacdaray madaxweynihii labaad ee dalka daniel arab moy oo meesha laga saaray kadib markii ay kenya dastuur cusub yeelatay sanadii labada kun iyo tobankii bishii disembar ee sanadii labada kun toban iyo sagaalkii ayay ahayd markii golaha wasiirada ah ee uu xilligaasi hogaaminayay madaxweynihii hore ee dalka uhuru kenyatta uu ansixiyey in magaca magaca xuskani ee loo bedelo oo laga dhigo maalinka huduma day ka hor intaan sanadii labada kun iyo labaatankii loo sii bedelin utamandi ee utaman qaar ka mid ah hogaamiyaasha siyaasadeed ee ismaamulada tanariva marsabiti siolow ayaa ku baaqay in la daadajiyo geedi socodka lagu ansixinayo jagooyinka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinkii xuduudaha dalka ee i e b c waxay hoosta ka hariiqeen inay jiraan murano badan oo dhanka xuduudda ah oo ay xallin karto i e b c
sehemu zetu za Galole tuko na shida shida ile ambayo tuko nayo mwanzo, hii sehemu ambayo saa hizi umekaa imesemekana ni forest, ishakuwa gazetted lagha hii yote ya Galole kuanzia kule Wayu mpaka mwisho kule Kalalani imekuwa ni forest, na wakati wowote pengine tunaweza furushwa kwa sababu bunge ilikuwa imepitisha.
Na sisi kama viongozi hatuna budi kutetea haki ya kila mtu wa Tana River. Tutasimama na haki.
Tunataka kusikia ya kwamba hiyo mipango iko tayari. Kama pengine kuna changamoto mambo na restructuring, mambo ya IBC, mtilie mkazo ili viongozi wapatikane. Tunaumia na IBC ndio inaweza solve issue ya Tana River hapa, issue ya land na issue ya boundaries yenu. Ndio kama wafugaji, tungependa tungependa tukuwe na wards as many as possible, na mimi najua hasa area hii ni area kubwa sana ambayo inatakikana kuwa na extra MCA na hata extra MP.
IEBC kutokuwa kwa ofisi inatuaffect kwa njia nyingi. Kuna waheshimiwa wengi, kuna wa MCS wengi ambao wanafaa kuchaguliwa. Kuna vitu nyingi ambayo inahitaji kufanyika, haswa mambo ya boundaries. Tunahitaji IEBC commissioners kwa ofisi as soon as possible.
kadib markii uu dhammaaday muddo xileedkii saraakiishii sare ee i e b c uu hogaaminayo fula jabokati ayaan weli xilalkaasi la buuxin waxaa muran siyaasadeed la geliyey qaabka lagu soo xushay guddi loo xilsaaray shaqaalaysiinta howlwadeenada cusub ah ee i e b c qaar ka mid ah xubnaha guddiga suuq muugdi ee magaalada gaarisa ayaa ka hadlay wadada la dhisayo ee dhexmarta suuqa iyo sidoo kale roobabka la saadaalinaya inay da-aan xubnaha guddigan ayaa baaq arrimahani ku aadan u diray dowladda hoose ee ismaamulka gaarisa oo dhisidda wadadaasi gacanta ku haysa
magacayda waxaa weeyaan cabdiraxmaan cabaas waxaan ahay sekretariga guddiga suuqmugdi biyahan elino oo wadanka iyo adduunweynahoo dhanba isku diyaarinhayaan oo annaga suuqmugdi aana ka saynin qorshaha noo yaallo qorshaha maamul goboleedka uu noo hayo iyo waxay noo qaban rab roob weyn ayaa soo socdaa oo adduun weynahoo dhanba isku diyaarinhayaa waa elino elinona ma aha roobyahan caadiga ah waa roob aadiyo aad u xoog leh sahmayntiisana laka sahayo waxaan u malaynaa ayaa noogu dambaysay elino barabarahanoo sidan ah suqmugdi hadduu cawadan aan taaganna mise hadda aan taagannahay roobkaasayto uuna helo waxaan u malaynaa suuqmugdi aad iyo aad ayaan u khasaarsannahay waana ka baxay haynaa meel kaloon aadahaynana ma jirto waxaan codsanahaynaa maamul goboleedka haddii uu qorshe iyo howlo uu ku jiro ku saabsan eliinogan iyo roobkan soo socdo waxaan codsanahaynaa qorshahaasayto in noola soo bandhigo waayo ingiriiska wuxuu dhahay prevention is better than cure hadhow roob markuu soo do-o meeshan suuqanayto uu dhib qabsado biyihii iyo sahmayntii oo dhan wixii ayna hadleeyaan hadhow intii noola imaadaa wax niila qabanaya dii ay suurtogeli weyso barabarahan la dhisahayo annaga noola soo dadegsiin waayo mar dhow wakhtigiisa lasoo afjari waayo eliinoganna qorshihiisa iyo howlihiisa noola soo dhigi waayo suuqmugdi waa lafdhabarkii canshuurta garissa county haddii oo annaga howlahan noola sameyn waayo canshuurta annagay naga baxdaa canshuurta markaan bixinnana waxaan rabnaa servicekii canshuurtaa sayto inaan aragno haddaanan arkaynin serviceka saytow wax canshuur aan annaga maamul goboleedka aan siinahaynan ma jirto magacaydi waa maxamuud waxaan ka ahay meemba guddiga soo mugdi dhibaato badan baana haysataa waddadan maalinkii la bilaabay ilaa hadda wax socda ma laha siaad arkaysiin waad u jeedeen lix bilood baa ku dhammaatay al'aankanna wax socda ma laha waddada qaabka loo dhisaayo waddada kor kor baa loo qaaday taag baa laga dhigay soo mugdi wuxuu noqday dhasheeg buu noqday biyaha yaroo hadda xagaa yaroo nagu dayda meel ay ka baxayeen ma laha biyihii kalbadihii iyo wixii kalbadka biyaha iskugu imaadinaya kalbadkii waa la yeri kalbadka lama weyneyn wax yaroo dhasho waa guryo qaar iyo jidkii way issaaran yihiin markaad fiiri jidkii iyo jid iyo guryihii waa lasku waa level baa laga dhigay waxaad moodaa hantidii inay macnaha ay roob hadduu imaado oo mihigaan eh inay hantida ay naga khasaaraysa marka waxaan codsanaynaa awalan waddadan in laga dhammaystiro oo sidii la rabay noo lagu hagaajiyaan codsanaynaa roobkan elnino saameyn weyn buu leeyahay qolada hadda wax saalaadeen ilaahay baa wax og laakiin qolada wax saalaadeenna waxyaalo badan bay sheegeen roobkan hadda saad ogtiin meelo badan buu ka dhacay soomaaliya wuu ka dhacay dhankan ma aragtay oo faafi xaggeedan roobo badan baa ka dhacay markaas roobkan adceeddana waa isbeddelsay arkaysiin marka roobka any time bishii tobanaad baa la cayuumay any time from now roobka waan filahaynaa haddaan roobka aan filayna maxaa qorsho noo yeellaa waay wax noo yeella male hadduu cabadan ugu imaado waxaana dukaamaha weyn aad arkaysiin waa lagu khasaara um soo mugdi laba shay buu ku khasaaraa dab iyo biyi buu ku khasaaraa waad ogtihiin biyaha hadda noogama horrayso biyi badan oo fataad oo soo socdaan in badan baan aragnay gobjowna waan u hayn khasaaro badan baan nuu gaaray hanti badan baan ugu maaragtay meeshan ku burburtay marka waxaan codsanaynaa maaragtay county national government iyo county government labadooda maaragtay waan waan bay wadaan wixii qorsho macnaha soo mugdi ahaan ayna ugu talagaleen qaabka elnino loogu hortegi lahay inay noo soo gulbiyaan baan u baahannahay oo si deg dega warka arrintaa iyada ay noogu soo gudbiyaan baan u baahannahay waddadana arrinteeda nalaga soo afjiro ana magaceyga waa haboon rashiid cabdulle ani waxaan ahay dadka ka ganacsada suuq mugdi suuq mugdi aan ka ganacsadaa dukaamihii oo dadka ganacsana ayagoon hog bay galeen oo dadka dad gudaha ku jiro ay noqdeen waddada yaa naga kormartay annaga hoos baan awalna annaga waan ganacsan jirnay meeshaa ku ganacsan jirnay biyaa ka buuxsami jirnay haddana iyadoo wadda la dhiso waddada taag laga dhigay warkeeda ma jirta haddana waxaan noqonaynaa webiyaan noqonaynaa marka aniga waxaan rabi lahay waddada anayto inaan laga soo afjara mideeda kale aniga suuq mugdi hoos buu galay waddadaan kor la ga-aadi in hoos loo dhiga ayaan anaga
magaceygana waa hodan jibriil waxaan ka mid ahay kamaatiga suuq mugdi iyo haweenka suuq mugdi ku ganacsadaan roob baa jira hadda alliinoo la yiri kolley ilaahay baa og inay imaanayo in kale laakiin hadda waxaa la sheegaya alliinoo inuu imaanayo hadduu alliinoo imaado suuq mugdi wadooyin ilal wuxuu qabay biyaha ka baxayin ilihii oo dhan waa wadadan hadda la dhisaayo haddii wadadan la dhaqsanin oo ilihii biyaha ay noqoneen suuq mugdi nafteeda garbay noqon lag bay noqon si biyo loogu loo geli ma laha marka ayada waxaan rabnaa ani hodan eh waxaan ku soo gabagabaynayaa waxaan waxaan u dirayaa fariin gafanaha deeqow asagana oo township u xisaabsan m c aga laga soo doortay township dhibka meeshan u badan oo jiro oon ka cabanayno waa sida ayada eh waxaan rabnaa sida ugu dhaqsi badan inay nogala qabto oo nagala hagaajiyo waddada oo waddada sidaad ugu talagasheenoo fiican oo aad rabtiin aan aragnaan rabnaa
magaalada mandheera ee gobolka waqooyi bari ayaa waxaa laga xusay maalinta la tacaalidda xanuunada dhimirka cabdikhafaar cumar ibraahin cabdikhafaar habi ayaa qodobkani faahfaahinaya
waxaa magaalada mandheera maanta lagu qabtay munaasabad lagu xusaayay maalinta la tacaalidda dadka dhimirka ka xanuunsan oo sannad walbo tobanka bisha tobanaad laga xuso caalamka munaasabadan oo ay soo agaasintay wasaaradda caafimaadka dowladeegaanka mandheera oo kaashanaysa hay-adaha maxalliga ah ayaa waxaa ka soo qaybgalay wasiirka caafimaadka ismaamulka maxamed cali cumar dhakhaatiir iyo bulshada qaybaheeda kale qaar ka mid ah dhakhaatiirta iyo bulshadii madasha ka hadashay ayaa dadweynaha ku wacyigeliyey in dadka dhimirka ka xanuunsan la geeyo cisbitaalada iyo goobaha lagu xanaaneeyo maanta waxaan iskugu imaadnay waa maalinkii loo dabaaldegayay xagga dhimirka waayo waana arrin aad u muhiimsan oo bulshadeenna badana ay war ka haynin oo takhaatiirta iyo dadkoodan kidhaxa war ka hay takhaatiirta iyo isbitaallada kidhaxa war nooga hay laakiin dadka bulshada intooda badan war kama hayaan qof dhimar ka jiran sidaas horta ilaahay igiisa ku caawiyo horta waa adag tahay qof dhimar ka jirin oo xanuunsan cibaadada ma gudan kara qof dhimar ka jirin oo haddana xanuunsan bulshada lama noolaan kara haddana marka dadweynaha waxaan ugu baaqaynaa oo na maqli haaya kuwa joogay kuwan jooginba inay dadka dhimarka qaba oo takhaatiirta ay kala soo xiriiraan isbitaallaha goobaha lagu xanaaneeya ay keenaan oo takhaatiirta daaweynaysa u xilsaaran oo isbitaallaha qabaan loo keena sidaas macnaha lagu daaweeyo qofkii wax looga qabta ayaa horta aan ku baaqaynaa midda kale jirida maskaxda waxaa keena waxyaalo badanaa keena fikir badan waa keenaya daawadan daroogada hadda waad ujeediin qaar hadda meeshaan bii ka qaadanayiin waa nin fiyo way laakiin nin waalan waay maxaad ku waalan yahay daroogada ka batay aqli ma laha marka ogeysiiska waxaa waaye maskaxda laga xanuunsan yahay ma ahan inaad dadka kale ka liidatid dhammaan biniaadanka waa isku wala mid xanuunahana waa isku wala mid xanuun kasta waa loo dhintaa soo maa nin maleeri u dhimanaa nin t b u dhiminaa nin cudur kale u dhiminaa accident loo dhimini marka cudurradu ilaahay kale dhammaan waa wala siman yihiin marka takoor ma laha taasaan ogaana tan kaloo muhiimka ah waxaa waye istaalo ayaa jira istaal weyn aan leenahay consultant psychiatrist ayaa jira dakhtiriin fara badan ayaa jiraan oo specialist ah marka siduu shiikha noo sheegay oo aad ugu faahfaahiyey diinta aad bay muhiim u tahay dadka in qur-aan la saaro laakiin waxaa muhiima iyadana in dadka isbitaalka la keeno oo qur-aanka markaad saaraysa isagoo isbitaalka ku jiro oo oo lagu saaro horta cudurkan mental health oo maskaxaddu ku dhaco waa laba nooc waa tii rabbaani oo ilaahay subxaana wa tacaala kuu keenay iyo midda qofka isku keenay ninety percent boqolkiiba sagaashan maanta dhibka maskacadda cudurka maskacadda oo dhulkan ka jiro waa wax dadka isku keeneen ileen isticmaalkii daroogada substance abuse aan ninety percent contribute garaynaya cudurkan cudurkan waa cudurka caadiya sidii kii kale dadka ugu dhaca malaria ugu dhica ama lagugu dhaca hadduu kugu dhacana waa inaad daawo aad hesho meesha daawada laga heli lahaa inaad u raadsato waa isbitaalka hadday dhacda inay aad meel ka weyn rabto waxaad la xiriiraysaa nambarka hal hal sagaashan iyo shan ama hal hal sagaashan iyo siddeed eleven ninety five ama eleven ninety eight labadaas nambar ayaad u diri waa bilaash lacag la'aan waaye lacag lagama qaaday hadda telefoonkaada ay lacag ku jirin si caadi aad u gudbin kartaa wixii akhbaar ama dhib aad qabta haddii aad adiga aad qabta maskaxdaada xanuun ka qabta ama haddii aad qof waalid ama jiraan tahay akhbaarkeeda waad gaarsiin kartaa dhanka kale wasiirka caafimaadka dowladda ismaamulka mandheera maxamed cali cumar ayaa tilmaamay in xanuunka dhimirka uu leeyahay daawo islamarkaana cisbitaalka ay joogaan dhakhaatiir ku filan waxa uuna hadalkiisa sii raaciyey in ay furi doonaan goob lagu xanaaneeyo dadka dhimirka ka xanuunsan
soo dhimirka ka maqan qaar waa waaliyin ay kuliyiin qaar waa isku buuq ay dhahayin waa badan tahay laakiin waxaa waaye waxaan ilay soo dejinoon daawo lahaynba ma leh bengiine laynka aan lagu imaadan maogii badanaa cudurrada badi daawo ay leeyihin isbitaalladana dhakhtariin ku filin waa joogaan hataa mandheera waxaa jooga qof hataa consultante waxaana ku dadaalaynaa koldhow inaan furno meel oo mental and rehabilitation center oo dadka lagu xanaaneeyo oo lagu daaweeyo oo maaragtay haddee isku buuqaay buuqnimadaas daawo inta la siiyo laga tiro daroogada jirkooda jirta laga bixiyo marka waxyaalo badan oo program noocaasa imaanaya marka waxaa waaye dadka aan la nicin ilmaha la tuurin ninkii jirin oo laga noogi istaal halkeena cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera
hogaamiyaha isbaysiga mucaaradka azimiyoel oo moojawan kenya rayla odhinga ayaa ku adkaystay in hadalhaynta ku saabsan in dekeda mambaasa lagu wareejinayo shakhsiyaad ama shirkado gaara aysan socon doonin iyadoo aanan ogolaasho laga haysan madaxda ismaamulada gobolka xeebta
Sasa mimi nataka niwaambie hawa watu, nifundishe Bwana Ruto na watu yake ya kwamba angalieni ile kandarasi ya bandari ya Singapore. City ya Singapore ni moja ya washika dau katika hiyo bandari. Ukienda kule Amsterdam, city ya Amsterdam ni shika dau pale katika hiyo bandari, hata kule Antwerp. Kwa hivyo tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka iye mshikadau pale, county government mpaka iwe mshikadau pale, na ikiwa kama iko board of directors, Mombasa county must have representation in the board of directors ya bandari ya Mombasa. Kwa hivyo tukienda kuongea sasa, wakati huu sisi tumesema, sio eti tunaomba, tunasema ni lazima mambo haya yawekwe kwa njia ya uwazi, sio mbano ya mambo ya kichini chini ya kisirisiri. Mazungumzo yawe mazungumzo ya wazi, na wakati kama kaa pale, serikali kuu hako pale, labda waziri wa mambo ya mawasiliano ako pale, na gavana ya Mombasa ako hapa, na wale wageni ambao wanataka kuja wako hapa. Wakati chini waongee, nijulikane Mombasa itapata kiasi gani katika hiyo kampuni ambayo itaendesha mambo ya bandari.
boqol iyo lix dhibic eber star f m muqdisho shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe
dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland ayaa waxa ay ku eedeysay somalilan inay ciidamo kusoo daabushay magaalada cerigabo ee xarunta gobolka sanaag halkaasi oo dhowaan ay ka dhacday israsaaseyn dhexmartay ciidanka booliiska iyo kooxa maleeshiyada Isra- israsaaseyntan ayaa salka ku heysay markii ciidanka booliiska ee somalilan ay xireen rag lagu sheegay inay ahaayeen kuwo ka ganacsada maandooriyaha walow warar kale ay sheegeen in ragga la xiray ay kasoo jeedeen amaba ay ka qayb qaateen dagaaladii ka dhacay laascaanood madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi cismaan crash wuxuu ku baaqay somalilan inay ciidamada ka saarto koonfurta magaalada ceragaabo isla puntland magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland ayaa waxaa ka furmay shirka mucaaradka ee puntland oo ay kaga arrinsanayaan mucaaradka sidii loo aadi lahaa doorasho madaxweyne madaxtinimo ama doorashada madaxweynaha puntland ka hor sideeda janwari sanadka horteena shirkan ayaa ka qabsoomaya amaba ka socda beerta arlo park ee duleedka caasimada garowe kadib markii hudheelada waaweyn ee garowe ay ka dhaga adeegeen in shirkaasi lagu qabto mas-uuliyiinta mucaaradka ayaa iskugu yimid shirkaas waxaana sidoo kale la filayaa in warmurtiyeed laga soo saar qaar ka mid ah xubnaha ku shiraya ga- ee garowe oo shirka si hordhac ah uga hadlay ayaa sheegay inaysan ogolaan doonin in doorasho waqtigeeda la dhaafiyo amaba doorasho waqtigeeda aynan ku dhicin taasi oo ay sheegeen in sideeda janwari aysan dhaafin karin doorashada guud ee ee puntland dhankiisa xasan shire cabdi abgaal ayaa sheegay in soddon iyo kowda nofembar haddii uu madaxweynaha puntland soo magacaabin guddiga xulista baarlamaanku ay iyaga magacaaban doonaan wuxuuna ku baaqay in baarlamaankii simada dhaqankaba ee doorkooda nabadeynta puntland qaataan
dimuqraadiyaddii meesha ay marayso waa u jeednaa waa soo dhammaatay waxaa layna ka rabaa keliya sidii dalka doorasho loo gelin lahaa inaan ka shaqayno sideeda janawari ma aha maalinta u dambaysa ee Cabdi- Saciid cabdulaahi deni soddon iyo kowda nofembar soddon iyo kowda nofembar madaxweynuhu hadduusan soo magacaabin guddigii xulista baarlamaanka waa la magacaabayaa ma aha sideeda janawari in la gaaro xilliga la qabto doorashadu bilaabato waa inay kowda disembar magacaaban yihiin guddigii soo xulidda baarlamaanka dowladda puntland waa run dastuurka puntland wuxuu u samaysan yahay hab dimuqraadi ah laakiin lama gaarin qofna ma gaarin siciidna meeshii ugu xumayd buu gaarsiiyey waa taa maanta boosaaso leh wada maaya waa taa la leeyahay urur saddex iyo toban helay ama xisb saddex iyo toban helay baa laga qaadaya mid afar iyo- mid afar leh baa la siinayaa taas waa inadays waxaan rabnaa inaan u sheegno siciid inaysan jirin wax dastuura oo la furay ma jiro sharci baa loo maraa sharci ma ah guddi baa la magacaabay sharci ma ah waxaan rabnaa doorashadii in la qabto wakhtigeediina lagu qabto innagu waxaan rabnaa hadday taasi dhici weydo inaynu u diyaargarowno in la qabto doorashadii ummadda puntland loo qabto isimada haddii isimadu aysan xaaladdu inta ay taagan tahay wax ka qaban sideeda janawari waxa laysla gaaraa waa dal burburay dalkuna inuu burburo lama rabo firaaq dastuuriyan dalku inuu galo lama rabo hal qof oo maanta siciid zayd ku raacsan muddo kororsigiisa inuu isagu muddada kororiyo waxaan rabnaa marka shirkani inuu noqdo shirkii diyaarin lahaa dalka sidii loo badbaadin lahaa inaynu u diyaargarowno dalkan sidii looga samata bixin lahaa xaaladda uu ku jiro waxaan rabnaa inaynu isimada runta u sheegno war isimow hadda dalku nabadgelyo weeye war isimow dalka hadda fawdu kama dhicin siciid wuxuu ku socdaa fawdu waxaa soo aray baarlamaanka shan iyo labaatanka oktoobar kalfadhigii ee dowladdan dowladdii ka horeysay baarlamaankii hore ma ma usan fadhiisan doorashaa lagu jiray miisaaniyaddii cusbayd dowladda iyada cusbayd waxaan codsannay saddex bilood mid ah inaan kusii dhaqanno waxaan geynaa u malaynaya abriil baan geynay baarlamaanka ma uusan fadhiisan haddana waxaan rabaa intuu fadhiisto inuu waxyaabo masiiri ah ka hadlo sharciga waa la yaqaanaa sharcigu qof inuu gacanta ku qaato maaha waxa weeye baarlamaanku miisaaniyadda ansixinteeda baa ugu muhiim xeer waxgoynaya iyaga oo aan mar labaad shiri doonin oo kalfadhi dambe u soo harin xeer dalka waxgaarsiinaya ma soo hadal qaadi karaan waxaan rabnaa qof alla qofkii puntland u soo baxaa baan la shaqaynaa waxaan kaloo leeyahay madaxweynuhu meel walba wuxuu ka taag wuxuu ka leeyahay isima ku noqon mayo dalkan haddii isima laga tago cidda aadaysa iyo meesha la aadaya waxay noqonaysa madaxweynaha laga rabaa ismadu inay u aamusaanna ma ah isimadu waa marjac dastuurkay ku qoran yihiin haddii noocaan la arkay dadka in la kala badbaadiyo iyagaa qaba hadday gabaan oo ay gabaan hawshoodii gabaan hadda mas-uuliyaddooda ismadu iyagaa qaadaya markan mawliid maxamed aan kacso inoo soo koobo qodobada dibadda mahadsaned xamdi barnaamijka cunnada adduunka w f p ayaa bilaabay inuu cunto u qaybiyo ku dhowaad sagaal boqol oo kun oo ah qaxooti ku nool dalka etoobiya tani ayaa timid kadib markii hay-adda ay isbeddel ku samaysay howlaheeda qaxootiga waxaa markii ugu horreysay tan iyo bishii lixaad ee sanadkan gargaar cunno ah la siinayaa qoysaska ku jira xerooyinka qaxootiga etoobiya oo ay ka mid yihiin kuwo dhowaana ka yimid suudaan oo gaaraya soddon iyo shan kun hay-adda caalamiga xuquuqul aadanaha ee human rights watch ee dowladda dalka ruwanda ku eedeysay inay weerartay dishay sidoo kalena ay geysatay falal lagu waayay dad dhaliila maamulkaasi oo ku sugnaa qurbaha waddankaasi hase haatee dowladda ruwanda ayaa warbixinta hay-adda beenisay waxayna ku tilmaantay mala awaal aan xaqiiqada ku salaysnayn faransiiska wuxuu bilaabay inuu ciidamadiisa ka saaro gudaha dalka naajar kadib markii maamulka militari ee bishii toddobaad ee sanadkan qaab afgembi hoggaanka naajar kula wareegay uu amray in faransiiska ciidamadiisa uu halkaasi kala baxo dhankaasi iyo khaza waxaa lagu soo waramayaa in maalinkii afaraada ay ka socdaan isku dhacyada u dhexeeya falastiin iyo israa'iil waxay wararku intaasi ku darayaan in ilaa ay hadda tirada dadka ee ku dhintay isku dhacyada ee dhanka falastiin inay kor u dhaafayso toddoba boqol iyo toddobaatan halka tirada laga dilay israa'iilna ay tahay ilaa iyo sagaal boqol dhanka kale hay-adda caafimaadka ee dalka falastiin iyo hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa labaduba ku baaqayaa in la furo marin ee lagu gudbin karo gargaarka bani-aadinimo si gaar ah daawooyinka iyo agabka kale ee caafimaadka kadib markii israa'iil ay guddoomin dhammaystiran kusoo rogtay marinka khaza ee dalkaasi